waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s ccom cau xariijin soomaali doctor cabdililaahi maxamed xaashi ku soo dhowow idaacadda s b s marka hore marka xigta cudurka gulukoma bal aniga iyo dhegaystayaalka bal qeexid naga sii
marka hore maxamed madar iyo bahda s b s laanta af soomaaliga aad baad u mahadsantihiin fursaddan qaaliga ahayd maanta aad cudurkan gulukoomada igu wareysanaysaan oo ku soo aaday toddobaadka la yidhaahdo toddobaadka gulukoma si adduunka loo wargeliyo cudurkan siduu yahay marka haddaan soo koobo gulukoma waa cudurka koowaad ee indhala-aan aan la sixi karin oon laga dabategi karin keeno weeye waa cudur sababa in bareesharka indhuhu kor intee u kacaan neerbaha indhaha xaggiisa dambe ay dilaan indhala-aanta uu keenona mid la sixi kara ma aha marka muhiimaddaas ayuu leeyahay wiiggana waxaa loogu yeeraa oo w h o ay ugu yeedhay wiigga gulukoma oo ummadaha iyo qowmiyadaha la baro oo la tacliimiyo cudurkaas iyo siday ku garan lahaayeen iyo meeshay wax ka raadsan lahaayeen haddii ay wax dhibaa kala kulmaan marka fursaddan baan ana rabaa maanta inaan dadka soomaaliyeed ee australia jooga iyo ciddii kale dhegeysanaysaba ay cudurkan macluumaad ka hesho
doctor waad mahadsan tahay cudurka haddaba gulukoma maxay yihiin ciladaha keena ee aad noo sharxi karta doctor
cilado keena oo la dhihi karo ciladahaasaa keena oo si khaasa loo sheegi karo ma jiro laakiin waxaa jira dad la dhihi karo dadkaasi waa dadka u nugul inuu cudurka ku dhaco oo haddii kategoriga aad soo gasho ay tahay laga maarmaan inaad inaad baarid caafimaad aad xilli hore samayso marka dadka u nugul cudurka uu ku dhaco horta yaraan iyo weynaan intaba waa uu ku dhacaa laakiin waxa uu calaamadihiisu aad u soo baxaan badanaa afartanka marka la gaaro ayaa aad aad u soo baxaan dadka u nugul ee la dhihi karo cudurkan wuu u nugul yahay ama si goonihu ayuu u taabtaa waxaa ka mid ah waa cudurada hereditiga ah ee faamilyaasha ay kala dhaxlaan marka haddii qof faamiliga ka mid ah uu jiro fursadda adna oo cudurka qaba fursadda qof adna uu kugu dhacahayo waxay kor u kacaysaa ilaa toban jeer waxaa kaloo suurtagal aha cudurkan dadka u nugul ka mid ah haddii aad qabto cuduro kale sida kaadisankarowga ama kaadimacaanka haddii aad qabto dhiikar haddii aad isha hadda ka hor hadduu wax nabar ah ama jug ay kaa soo gaadhay muraayadaha indhaha haddaad xirato ood tahay short sighted qof muraadihiis indhahooda mataqaan baawarkooda uu weyn yahay tahay oo meel fog aad wax ka arkeenin waad waad waad u nugnaalinaysaa cudurku inuu kugu dhaco daawooyin waxaa jira haddaad qaadanayso oo si waqti dheer aad qaadanaysana sababi kara inay gulukoomada kugu dhacdo daawooyinka waxaa ka mid ah daawooyinka la yidhahdo cortico steroid ee cuduro fara badan lagula diriro sida daawada daawooyinka neefta lagula diriro ama loo qaato maxaa la dhihi jiray artritiska ama daawooyin xitaa indhaha naftigooda loo qaato indhaha markay qofka cuncun iyo waxaas iyo guduud ay ku samaysmaan badanaa waxaa qofka loo qoraa daawooyinka caadiga ah ee indha guduudka iyo cuncunka waxay ka bilowdaan indhaha qofka qalala marka haddii indhihii qofkii qalalay daawooyinka indhaha lagu qoyinti loo qoray wax u tari waayaan waxaa waqti gaaban la yidhahda qofka qaado kolley waddamadan australia ka mid tahay intaan anigu aan ogahay oon muddo dhowr iyo toban sano ka badan aan hadda dhakhtarin caafimaad oo indhood ka shaqaynhayay steroidka marka qofka loo qoro wakhti yar gudahoodaa lagaga joojiyaa laakiin dee dadkeena africa iyo meelaha ka yimid daawooyinkiibaa gacanta ugu jiraba cid say rabta ka yeelisto marka qofku hadduu waqti dheer u qaadanahay daawooyinka indhaha lagu shubo steroidka naftigooda asalka waxay ku keeni doontaa gulkooma inay ku dhacdo marka taxadarkeedaad leedahay marka dadka haddaad soo gasho aan sheegahayo waxaa laga maarmaan ah inaad inaad isbaadho oo cudurka mataqaanaa aadan sugin intuu kugu dhacaye aad isbaadho maadaama wax digniin aasan ku siinayn wax calaamada ood ku ogolato oo dambe aad arki dooninba
cudurka haddaba maadaama indhaha uu ku dhaco indhihuna ay xasaasiyadoodu badan tahay ama dareenkoodu uu badan yahayba calaamada lagu garto qofka inuu hayo doctor ma jiraan amaba qofka laftiisuba uu isdhihi karo cudurkaas noocaasa kugu soo dhow ama ku haya waxaa la dhihi karaa calaamado la dhaho calaamadaas waa calaamadii gulukoomada runtii ma jirto lakiin laba nooc aan u kala qaadaynaa oo gulukoomada laba nooc ah mid waxaan idhi gulukoomadu waa bareesharka indhaha ama cadaadiska indhahoo kor u kacay haddii cadaadiska indhaha kor u kacay si deg deg ah oo lama filaan xoog ah ugu kaco waxaa lagu cabiraa cadaadiska indhaha toban ilaa labaatan baa lagu cabiraa oo halbeega indhaha lagu cabira ah haddii si deg deg hantuu u kaco afartan hal mar uu gaaro wuxuu qofku la soo kacahayaa madax xanuun wuxuu la soo kacahayaa ishii oo aad u xanuunaysa matag baa qabanhaya marka taasi waa taas heerka markii gaadho qofku dhakhtar wuu cararahayaaba laakiin waxaa ka badanta kale ah indhuha breshurkoodu inuusan hal mar kor u kicin ee tartiib tartiib tartiib tartiib u kaco taas wax calaamadaho lagu garto ma jirto waxaa marka ugu horreysa cudurkan laga dareemaa aragtida dhinacyada aragtida tooska aan ahayn aragtida dhinacyada ah marka qofku hadduu dareemo in mataqaana aragtida dhinacyada ah dad hadday dhinacyada kaga yimaadaan inuusan arkaynin inuu madaxa jeediye mooye waa tuhun waxaa jiri karaa inuu gulukoomo qabo waxaa kaloo badanaa loo baahan yahay inuu qofku indhaha ku hayo haddii ruux gaari wada uu yahay oo accidentigiisa u bato markuu baarkin gelahay iyo markuu ka baxay iyo wadooyinka markuu qofku socdo hadduu dadka la sheergarayn karin oo bidixda iyo midigta dadka ka socdo maalin walba qof ku dhacahayo waxay u badan tahay in dhinacyadiisa uusan arkaynin ilan gaariga markaa wado mar walba qorta ma jeejeedinaysid marka haddii accidentkiisu qofkan ay farabadato waxay u eg tahay in gulkooma ay hayso badanaa booliska iyo waddankan aan joogno austraaliya iyo qofku hadduu accident fara badan galana dee meelaha loo soo diro waxaa ka mid ah in indhihiisa lasoo baaro badanaa indhihiisa lasoo baaray marka laleeyahay waxa lasoo baarahayo aragtida tooska ah keliya ma ahe gulukoomo inuu qabo laga soo baaraa ku jirta qofki cidna uma sheegayso marka haddii la hubsado inuu qofkan gulukoomo qabo oo gulukoomadiisu ay tahay stage dambe ay tahay in gaariga laga dhiga xitaa ayay u badan tahay
isla arintaasi haddaba qofku marka uu waxaa tiri breshur baa indhihii ka bilaabanaya waxyaabaha la dareemi karo markii qofki indhihiisa wax noqdaan qofku inuu breshur kaas hayoo kale ma ogaan karaa wax breshur inuu hayo oo kale inta aan la baarin
wuxuu ogaan karaa hadday tahay tii aan kuu sheegahay nooca ah hal mar hadday ishu breshur horta waxaa keenahaya isha qaybteeda hore qaybta hore isha ayaa waxay soo saartaa waxay soo saartaa dareere aan dhahno ama biyo ishana quudiya meelo yaroo wadiiqooyin waddo ilaahay u sameeyeyna ku wareega marka wadooyinka waddada ilaahay u sameeyey markay xiranto ama qayb ka mid ah ay xiranto ama ay gebi ahaanba xiranto ayaa ayaa waxaa breshurkiibaa biyihii baa meelay ka baxaan waayahaya ishii marka waxay noqonaysaa meel xiran oo biyo soo galaan meel ka baxaanna ay weyday breshurka waxaa laga dareemahayaa neerfaha dambe ee isha oo ah neerfaha isha iyo isku xira maskaxda waana neerfaha qaada fariinta ah ishu waxay aragto markaad wax aragto waxaad aragto inuu geed yahay inuu socdo midabkiisa marka neerfahaas baa yaa daamaj gaarahayaa calaamad kale qofki markaa ma garan karo oo u dhihi karo cudurkiibaa ahaya haddii hal mar uu wixii uu ku istaago waa uu garan karaa laakiin tartiib tartiib hadduu u imaanayso ma uu garan karo marka waxaa cudurkan la dhahaaba waa waxaa la dhahaa waa waa tuug aragtida xadahaya weeye adoon ogeynba midda kale hal ilaa markuu ku dhaco ay ishi kale kuu fayowdahay ishi kale kuu fayowbeed baa laga yaabaa inay tii kale ay ku hoosaasiso oodan mataqaanaa aadan ku fakirinba inaa isbaadho muhiimadda markaa ugu weyn waxay tahay inuu qofku hadduu ku jiro dadkii aan soo taxay inay tahay lagama maarmaan indhihiisa inuu baaro
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali